xaafadeed bixinaysa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga cabdifataaxa geesey ayaa si toos war saxaafadeed warbaahinta ugu akhrinaya hadda
la weydiisanayaa in ay caddayso sababta xildhibaan ka tirsan dowladeeda oo hubaysan ee eraboorka aadan hadda ay uga soo duulisay si shacabka reer baydhabo loogu gumaado maadaama baaritaan iyo xog ogaalnimo kadib aan ogaanay in ba in boorsooyinkii uu watay xildhibaan xasan ee sideed iyo labaatan ah ka ah afar b k m ah iyo laba qooli oo baazuuka argaj seven la yidhaahdo iyo askar tiro afar gaaraysa oo booliiska soomaaliyeed ka tirsan ay wada socdeen kadibna magaalada baydhabo dayaal iyo kas iyo talaanqal uu ka bilaabay haddii dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaheeda nabadgelyada ay caddayn weyso tallaabana ka qaadi weyso xildhibaankan xasan aadan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay mas-uuliyad xumadii maanta dhacday iyo midii hadda kadib dhacdo dusha ka saartay dowladda federaalka soomaaliya laba urur goboleedka igaad urur goboleedka igaad xafiiska unson political office ee nicholas gay madaxda uu ka yahay dhaliil ayaa loo soo jeediyey sida gardarada cad ah oo indhaha uga karsadeen guusha ay gaareen reer koonfur galbeed una inkireen maamulkii ay waktiga xoolaha xooga ay dileen hal sano iyo saddex bilood magaalada baydhabo ka socday kana soo baxay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen haddana golo wasiiro loogu dhisay ayaga waxaa u aqoonsanay in ay yihiin hal dhinac kuwa u adeegay aysan ahayn kuwa soomaalida u garsoorayo una cadaaladsadaayo aysan ahayn haddii arrintaasi ay raalligelin ka bixinin jawaab ay ka bixinin shacabka reer gal reer koonfur galbeed madaxdooda waxay u aqoonsanayen inay hal dhinac yihiin ayna ogolayn horumarka ummadda iyo dimuquraadiyadda iyo tallaabada wanaagsan iyo guud processkii arrintani loogu guulaystay saddex waxaa mahad celin loogu soo jeediyey warxaafadeedkan ammaan ciidamada amison sectorkii ama qeybta saddexaad sidii saxaadnimada ah ay uga qaateen dhacdadii maanta horeyna ay ugu xoreeyeen muddadii koobeed ay ka howlgaleen gobolada bakool degedo degmooyin iyo deegaano cadowga al-shabaab alidka ay uga xoreeyeen maantana ay u xurmeeyeen shacabka rabitaankooda reer koonfur galbeed aad ay u ixtiraameen sidoo kale isla qodobkaas waxaa dhaliil loogu soo jeediyey ciidamada reer burundi oo horay isugu day in ay u joojiyaan shirka reer koonfur galbeed xildhibaankan xasan aadanna muddo todoba maalmood ah siiyey staff iyo scott ay ku waardiyeynayeen ayagoo ka waardiyeynaya shacabka reer koonfur galbeed ugu dambeyn qodobka afraad waxaa mahad celin loogu soo jeediyey ilaahay subxaanah wa tacaala iyo guud ahaan shacabka koonfur galbeed gaar ahaan shacabka reer baydhabo ee koonfur galbeed ka soo jeeda oo awalba aas-aaskii gobashii lixda gobol lahaa muddadii halka sana ahaana xoolahooda iyo xoogooda hiil iyo hooba la garab taagnaa sidii koonfur galbeed ee u miro dhali lahayd kadib markii ay doorteen madax ay ku qanacsan yihiinna maanta difaacay sharafkooda karaamadooda dastuurkooda iyo calankoodaba ammaan iyo mahad celin ayaa loogu soo jeediyey ayagoo maanta ku adkaystay qoraxdii gaajadii iyo oonkii waktigii badan ay geliyeen shaqooyinkoodii goobahoodii waxbarasho iyo danahoodii gaarka ahaana ay usoo laalaabeen wabilaahi towfiiq
dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga cabdifataax ibraahim gees